wasaaradda dhalinyarada iyo cayaaraha hirshabeelle oo kaashanaysa hay-adda soomaali beace line ayaa magaalada jowhar ku qabatay tababarka wadatashiga siyaasadda dhalinyarada qaranka si gaar ah waxaa diradda lagu saaray mudnaanta dhalinyarada hirshabeelle tababarkan oo socday hal maalin waxaa daafuray agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ee isboortiga hirshabeelle yuusuf cabdi faarax waxaana ka qayb galay gudoomiyaha dhalinyarada hirshabeelle cabdirasaaq maxamed cabdulaahi gudoomiyaha dhalinyarada gobolka shabeellada dhexe fartuun aadan xeefow iyo qeybaha kala duwan ee bulshada cabdirasaaq maxamed cabdulle oo ah gudoomiyaha dhalinyarada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka warbixiyay ujeedka magaalada jowhar loogu qabtay tababarkaani waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaad maanta ka soo qayb gashaan kulankan oo runtii dhallinyarada muhiim u ahaa annaga ka dhallinyaro ahaan annaga dhallinyaradaana matelna waxaadna dareemaysaan inaa adikeedi matelna saaka annaga adikaan idinka mid ahaynay waxaan ka shaqaynay mataqaanaa qodobadii siyaasadda dhallinyarada tobanka qodob ahaa ayaan si wada jira maarata uga wada shaqaynay waxaan ku faraxsanahay maarata dhallinyaradu inay maanta ka doodaan maarata siyaasadooda maarata siyaasadaasoo saldhig u noqonaysa habka maaragtay lagula macaamili doono mustaqbalka dhow ee soo socda oo dowladdu maaragtay siyaasadaasi hirgelinaysaa hay-aduhuna siyaasadaasi taageerayaan marka maanta muhiim weyn ayay noo tahay inaan qodobadaas si aragti dheer aan uga fikirno oo waxyaabihii ku darislana aan ku darno waxyaabihii laga dhimaayana aan ka dhinno waxay muhiim u tahay siyaasadda guud ee dhallinyarada dowlad goboleedka hirshabeelle maanta idinkaa nasiib u haysta inaad ka doodaan oo halkaan aad fadhisaan maanta qalinkiinna iyo aqoontiinna iyo maskaxdiinna waxaa la rabaa inaad dhallinyarada statekan aad wax uga beddeshaan qaabkii horeete ay wax u jireen aad wax badan ka beddeshaan wax cusub aad soo kordhisaan dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf cabdi ayaa sheegay in tababarkaani uu muhiimad gaara u leeyahay guud ahaan dhallinyarada ku nool deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle marka maanta aad qabanaysaan waa qayb ka mid ah isbeddelka geedi socodka siyaasadda dhallinyarada ee dowladda hirshabelle ay qayb ka tahay annaga ka wasaarad ahaana waxaa noo qorsheysay maxaan ku yidhahdaa inaan sameyno oo consultation forumyo oo lagu dhisayo maxaan ku yidhahdaa youth policyga oo hirshabelle lagu sameynayo qayb ayay ka tahay iyadani waxyaabaha annaga aan baryoritiska noo ah ayay qayb ku jirtaa marka waxaan rajaynayaa haddii tubta nabaddan ay dhinaceeda ka keento dhinacyo kalentana wasaaradda ay ka keento in la heli doono oo maxaan ku yidhahdaaye si ramdhanla oo bilow ah oo darafti ah haddaa usoo qortaan baryoritiska iyo waxyaabaha markaas hirshabeelle dhallinyaradooda oo markaas muhiim ku ah inaan u qabanno maxaan ku yidhahdaa qof oo looyal ah oo karateri fiican leh oo la iswaafajiyo national policyga soomaaliya oo federaalka iyo kii stateka in hab sharci oo wanaagsan oo laga soo saaro oo golaha wasiirada hirshabelle la marsiiyo baarlamaanka la marsiiyo taa waa midaan u socno aan ka shaqeynan hadduu ilaa yidhahdo dhallinyarada ka qayb gala tababarkan oo tiradooda ahayd lixdan qof oo isugu jira rag iyo dumar ayaa si qoto dheera u falanqeeyey tobanka tiir ee siyaasadda dhallinyarada qaranka ujeedada guud ee tababarka ayaa ahaa in dhallinyaradu ay mudnaanta heer dowladnimo dood ka sameeyaan waxa ayna kordhiyeen qodob wax ku ool ah oo mudnaan u leh dhallinyarada ku nool deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle